tan iyo intii ay bilowdeen safarada xagaabaxa ayaa waxaa soo badanaya shilalka gaadiidka isaga goosha gobolada puntland iyo meelo ka baxsanba taliyaha taraafikada ee shanta gobol korneyl maxamed finiin yuusuf ayaa v o a u sheegay in shilalkan ay muddo saddex bilooda ku dhinteen dad gaaraya soddon qof tiro ka badan kontonna ay ku dhaawacmeen saddexda bilood oo xagaabaxa waxaa ku qiyaasaya ilaa iyo sodoneeyo qof inay ku dhimatay dhaawacu ilaa lixdaneeyo meelaha wooye day kaba yara inay ka badan yihiin mooye roobabka mihigaanka ah ee ka da'ay puntland ayaa taliyuhu sheegay inay waxyeello u geysteen waddooyinka taasina ay qayb ka tahay shilalka ay dadku ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen meelaha shilalka ugu badani ay ka dhaceen ayaa taliyuhu ku tilmaamay inta u dhaxaysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho wadayaasha gaadiidka qaarkood ayaa taliyuhu sheegay inaysan mas-uuliyad iska saarin dadka iyo gaadiidka dareewala oo mas-uulina ma jiraan wadadina waa eber meermeerka haddaa badho waa yaabaysaa wadadu waa googay waa googay waa googay waa goday waxa laga qaban karina ma jiro ilaa iyo waxaan dhawaanaya roobka intuu dacayay biyaha tagumanaya gaadiidka alaxayin gaadiidka alaxayin hooyo mid aan la dhawaanageed ma jiro cidiga hooskaadee ma jiro biyaha roobabka mihigaanka ah ee ka da'ay puntland ayaa waddooyinka qaarkood dhaawac u geystay iyadoo dadkuna ay u diyaargaroobayaan xilliga xagaabaxa iyo munaasabadda ciidda oo fooda ina ku soo haysa waxaana muuqataa in gaadiid fara badani ay ku kulmeen isticmaalka waddada u dhaxaysa boosaaso iyo garowe taasoo mararka qaarkood ay xadnimaan safarada gaadiidka kadib markii ay ku soo fatahmaan biyaha togaga dulmara buundooyinka laamiga ah faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso